ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda ah oo duqayn diyaaradeed ku dilay hogaamiyihii ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol konton iyo siddeedaad oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta dad kor u dhaafaya toban ruux oo ku dhintay roobab dabaylo iyo daadad wata ah oo ka da'ay waddanka maraykanka siddeed iyo toban ruux oo ku dhintay weerar ay geysteen maleeshiyaadka r s f oo ka dhacay galbeedka waddanka suudaan askar ka tirsan maamulka nusayriyada ah oo lagu dilay duqayn ay yuhuuddu ka fuliyeen waddanka suuriya yuhuudda ah oo ugu baaqday dadka degan dhismooyinka ku yaala koonfurta beyruud inay ka guuraan dowladda norway oo ku baaqday in la dhiso dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan amiirka himarada islaamiga afghanistaan oo kelimad muhiima ka jeediyey shir ka dhacay gobolka qunduus ee dalka afghanistaan tarjamada kelimadda ah ayaan soo gudbi doonnaa insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرب waa hagaag markaana waxaan toos uguda gelaynaa barnaamijka qodobka ugu horreeyana wuxuu noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda ah oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin maamulka yuhuudda ah oo duqayn diyaaradeed ku dilay hogaamiyihii ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir maamulka yahuudda ayaa ku dhawaaqay inuu xaqiijiyay dilka xasan nasrullah hogaamiyey ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah war deg deg ah oo ka soo baxay warbaahinta yahuudda ayaa lagu sheegay in duqayntii shalay ka dhacday magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan lagu dilay saraakiil iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay xasan nasrullah warbaahinta caalamka ayaa si isku mid ah u tabinaya khabarka sheegaya dilka hogaamiyaha ururka isku magacaabay xisbullah war ka soo baxay ururka isku magacaabay xisbullah ayaa lagu sheegay in duqeyn lagu dilay hogaamiyahooda xasan nasrullah ilaa iyo haatan waddanka lubnaan waxaa ka socda duqeymo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda durbadiiba dhulka xoogga loogu haysto muslimiinta falastiin waxaa ka dhacay dibadbaxyo farxadeed oo ay dhigayaan dadka yahuudda ah kuwaas oo sheegaya in maamulkooda mujrimka ah uu guula taaban karo soo hooyey sida ay warka u dhigeen shacabka yahuudda tan ayaa fashil iyo fadeexo cad ku ah dowladda lubnaan maadaama toddobaadyo xiriira ciidamada yahuudda ay ugaarsanayaan hogaamiyaasha xisbullah kuwa ugu sarreeya iyo saraakiisha ciidanka dhanka kale waxaa weli halkooda kasii socda duqeymaha isdhaafsanayaan maamulka yahuudda iyo ururka shiiciga ah xisbiga shiicigaa shalay duqeynta lala beegsay kadib gantaalo ku weeraray taliska waqooyiga ee ciidamada yahuudda oo ku yaala magaalada safaad oo ka mid ah dhulka maamulka yahuudda uga haysto muslimiinta reer falastiin boliiska maamulka yahuudda ayaa sheegay inuu khasaare hantiyadeed oo ballaaran ka soo gaaray duqeynta dhankiisa maamulka yahuudda wuxuu sheegay in duqeynta isaakay ka fuliyeen koonfurta waddanka lubnaan ay ku dileen saraakiil iyo askar ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah dadka yahuuddu sheegtay inay duqeyntaasi ku dishay waxaa ka mid ah taliyaha guutada jugta culus ee ururka maxamed cali ismaaciil iyo ku-xigeenkiisa xasan axmed ismaaciil muuqaalo lasoo dhigay baraha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamada booliiska yahuudda oo ka kal firxanaya goobta markii ay duqeynta ku dhacday
ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا
dad kor u dhaafaya toban ruux ayaa ku dhintay roobab dabaylo wata oo ka da-ay waddanka maraykanka roobab dabaylo wata ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo bilowday welina ka socda gobollo ka tirsan dalka maraykanka ayaa geystay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka amerikaanka ee halkaasi degan ugu yaraan koob iyo toban ruux ayaa la sheegay inay siyaabooyin kala duwan ugu dhinteen roobabkan oo aad u xoogana islamarkaana ay la socdaan dabaylo iyo daadad ayaa ku dhuftay gobollada georgia iyo florida ee waddankaasi maraykanka dadka dhintay ayaa inta badan isugu jira kuwo ay geedo waaweyn ku dul dhaceen kuwaasoo daadadka iyo dabeelaha kasoo fujiyeen dhulka iyo kuwo ay kusoo dumeen derbiyada waxayna xaaladahan halista ah la kulmeen iyaga oo saaran gaadiidkooda waxay kaloo saameyn ku yeesheen isku socodka dadka iyo gaadiidka iyagoona saameyn baaxad leh ku yeeshay dhaqaalaha waddanka maraykanka ugu yaraan afar boqol oo guryo ah oo ku yaala gobollo ka tirsan waddankaasi maraykanka ayaa la sheegay inay korontada ka gooday kadib markay saameyn baaxad leh ku yeesheen dabaylaha duufaanadan ayaa sidoo kale la sheegay inay meelaha qaar markay gaareen isku beddeleen kulaylo waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay gaaraan gobollo horleh oo ka tirsan dalka maraykanka maraykanka ayaa horey looga sii diiwaangeliyey dabaylo waaweyn oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed geeska kale siddeed iyo toban ruux ayaa ku dhintay weerar ay geysteen maleeshiyaadka r s f oo ka dhacay galbeedka waddanka suudaan maleeshiyaadka dacmu sariic ee hoostaga dowladda imaaraadka carabta ayaa gumaad aan kalgo lahayn ku haya shacabka dhibaataysan ee ku sugan waddanka suudaan dhowaan duqeen wuxuushnimo oo ay ka geysteen suuq ku yaala magaalada alfashaar ee dhacda galbeedka suudaan waxay ku dileen ugu yaraan siddeed iyo toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale duqeyntaas ay geysteen maleeshiyaadkan dagaalka kula jira dowladda suudaan ayaa ah mid si toos ah u beegsatay suuqa sida ay sheegeen dadka ku sugan magaalada magaalada alfashaar oo la sheegay inay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya laba milyan oo qof ayaa waxaa muddo bilah go-daan ku haya maleeshiyaadka r s f militariga suudaan iyo maleeshiyaadka r s f ee dagaalka ka wada magaaladaasi ayaa la sheegay inay beegsad ku hayaan xarumaha caafimaadka ee magaalada islamarkaana ay duqeeyeen cisbitaallo badan kuwaas oo u joogsaday adeegii caafimaad ee ay bixinayeen dadka ku dhaqan magaalada alfashaar ee dalka suudaan ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay inuu haray keliya hal cisbitaal maadaama kuwii hore ay ku burbureen dagaalada waxayna wajahayaan xaalado caafimaad yari ah dagaalka ka socda waddanka suudaan oo sanad jirsaday waxaa lagu dilay tobannaan kun oo qof halkaay ku barakaceen toban milyan oo ruux sida lagu sheegay tirokoob ay samaysay qaramada midoobay waddanka suudaan waxaa marar badan ka dhacay duqeymo xoogan oo ay geysteen maleeshiyaadka r s f iyo ciidamada militariga dowladda suudaan kuwaas oo ay geysteen khasaarooyin lixaad leh oo u badan dadka shacabka ah dhinaca kale askar ka tirsan maamulka nuseyryada ayaa lagu dilay duqeyn ay yahuudda ka fulisay waddanka suuriya duqeyntan oo dhacday subaxnimadii hore ee maalintii shalay oo jimco ahayd ayay maamulka yahuudda ku beegsadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala duleedka magaalada dimashiq ee dalka suuriya maamulka nuseyryada ayaa qirtay in duqeyntaasi looga dilay ilaa iyo shan askari mid kalena looga dhaawacay sida lagu sheegay war lagu daawacay wakaaladda wararka ee saanah ee ku hadasha afka maamulka nuseyryada saldhigga yahuudda duqeynta la beegsatay ayaa ku yaala meel baadiya u dhexaysa xadbeenaadka ay wadaagaan wadamada suuriya iyo lubnaan waxayna wararkan heleyna sheegayaan in duqeynta lala beegsaday xirada ciidan ee maamulka nuseyryada laga soo tuuray buuraha aljawlaan oo ka mid a dhulkay maamulka yahuudda xoogga ku haystaan asal ahaana laga jaray waddanka suuriya maamulka yahuudda ayaa sidan oo kale marar badan silsilado weerarah uga fuliyay waddanka suuriya kuwaas oo lala beegsaday askarta maamulka mujrimka ah ee dhiigicabka ee nuseyriyada uu hogaamiyo bashaar al asad ciidamada yahuudda ayaa dhankooda sii laba jibaaray weerarada ay ku beegsanayaan maamulkan dhiigicabka ah nuseyriyada ayaa marar qaar qaaday iyagana dhankooda weerar rogaal celis ah oo ay ku beegsanayaan ciidamada sahaa'iinada ee ku sugan buuraha aljawlaan ugu dambeyntii wasiir karimaha dibadda ee norway sbain baardi aidey wuxuuna ku baaqay in la dardargeliyo dadaalada lagu doonayo in lagu dhiso dowlad falastiiniyiintu leeyihiin si muslimiinta loo dejiyo baarday aide ayaa waraysi u siiyey shabakadda aljaziira wuxuu ku sheegay in norway aysan u arag suurtagalnimada in la joojiyo dagaalka ka socda lubnaan indhahana laga laabanayo waxaa ka socda marinka khaza isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi waa inaan xasuusanaa in dhibaatada salkeedu ay tahay xal u helila-aanta dhibaatada maamulka yahuudda ay ku hayeen reer falastiin waxa uu muujiyey cabsida uu ka qabo colaadda isku beddesho dagaal dhab ah oo ku dhufta qaybo badan oo ka mid ah carriga dalka lubnaan baarada ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu taageersan yahay hindisaha maraykanka iyo faransiiska ee ku saabsan in heshiis la dhex dhigo yahuudda iyo qolada la baxday xisbullah isagoo xusay in soo jeedintu ay wanaagsan tahay laakiin yahuudda ma oggola xisbullah kuma biirin hindisahaas ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee norway ayaa aaminsan yahay in haddii la dardargeliyo dhismaha dowladda falastiin ay ka badbaadi doonto gobolka dhibaatada dagaalka dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ninka lagu magacaabo faysal bin farxaan ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku dhawaaqayso inay bilaabayso isbahaysi caalami ah oo lagu dhisayo dowlad falastiiniyiintu leeyihiin wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in ku dhawaaqista ay ku timid shir reer wasiir ah oo ku saabsaneed qadiyadda falastiin iyo dadaalada nabadeed kaasoo la qabtay doraad oo khamiis ahayd dowladda ay raadinayaan sacuudiga ee norway ayaa ah dowlad maqaarsaar ah oo saxiixda danaha laga leeyahay falastiin una dhiganugulaato yahuudda balse ma muuqato inay muqaawamada iyo aqoon-yahanada falastiin ay ogolaanayaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee qoreen saxaafadda aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى waa hagaage qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol konton iyo siddeedaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta wararkii ugu dambeeyey waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol konton iyo sideedaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugallah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed weeraro xukugallah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen daanta galbeed iyo gumaystaha yuhuudda oo bilaabay baraakicinta dadka ku dhaqan koonfurta lubnaan xerada nuseyraad ee bartamaha jiida khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqeyn aad u xoogan oo ay dad badan shuhado iyo dhaawacyo ku noqdeen wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in duuqeynta yuhuudda ay si gaara u beegsatay guri ay deganaayeen qoys shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaadhay qoyskii guriga deganaa iyagoona noqday wax dhinta iyo wax dhaawacma sidoo kale waxaa yuhuudda duqeyn middaa la mida ay ka geysteen deegaankanna siday ku yaala waqooyi bari magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shahiidiyay afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda beegsadeen dad shacab ah oo ku dhaqan deegaanka mawaasi ee dhaca magaalada rafax waxaana dad goobjoogayaal la sheegayaan in ciidanka yuhuudda ee dadka deegaankani ku dhaqan rasaas ooda uga qaadeen khasaare kala duwan oo halkaasi ka dhashay duqaymo xidhiidha oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha qidaaca khaza kuna beegsadeen guryo badan oo halkaasi ku yaala ay ciidanka yuhuudda ku dileen wax ka badan toban ruux oo shacab riid ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kaloo fara badan magaalada khanyunis oo ina dhacda koonfurta marinka khaza ayay yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan oo ay dad shacabba ku shahiideen kuwo kaloo tirabelna ay ku dhaawacmeen guri kaloo ay yuhuudda ku beegsadeen isla magaalada khanyunis deegaan ku yaala waxay ku dileen dad badan oo shacab rayd ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeen xoogan oo xagga cirka ayay sidoo kale yuhuudda ka geysteen waddada rashiid ee magaalada khaza duqeynta halkaasi ka dhacday ayaana waxay ku habsatay dad shacab ah oo iskugu soo baxay waddadani duqeynta ayaana waxay sidoo kale sababtay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo fara badan isbitaalka almacmadaani ayaana waxaa la geeyey saddex ruux oo shuhada ah iyo dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba si halkaasi loogu dabiibo dadka dhaawacyada qaba dhanka kalena loo aaso shuhadada dad goobjoogayaalla ayaa waxay sheegayaan in duuqeyntan xoogan oo yuhuudda la eegteen dadka shacabka ah ee ku sugnaa waddada alrashiid ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan goobjoogayaasha ayaa waxay sidoo kale sheegayeen in laba qof oo doorayda ay ku shahiideen duuqeyn kale oo yuhuudda ka geysteen xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale yuhuudda ku garaaceen xaafadda zaytuun isla magaalada khaza waxaana halkaasi ku waxyeeloobay dad badan oo shacab ah duqeymaha ka soconaya khaza ayaana waxaa si isku mid a uga qayb qaadanaya ciidamada cirka ee maamulka sahaynada yuhuudda iyo kuwa ka dagaalamaya dhulka kuwaasoo geysanaya weerar madaafiic ah iyo kuwo toogasha ah oo ay dad badan oo falastiiniyiinna ku shahiideen kuwo kaloo fara badanna ay ku dhaawacmeen duuqeynay sidoo kale yuhuudda ka geysteen xerada jabaaliya ayaa waxaa ku shahiiday in ka badan shan iyo toban ruux oo shacab riid ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeyntan ayaana yuhuudda ku beegsadeen sida lagu soo waramayo madrase ay dad badan oo barakacyaalla ku hooyanayeen duqeymo kala duwan oo ka dhacay waqooyiga khaza ayaana waxaa lagu soo waramaya inay ku shahiideen soddon iyo lix ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeynay sidoo kale yuhuudda ka geysteen magaalada khanyunis waxaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah ayna ka mid yihiin hooyo iyo sidoo kale canug yaroo ay dhashay halka ay sidoo kale dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan guri ku yaala xerada jabaaliya duqeen ay yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiidiyay afar ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kale guri kaloo ku yaala nuseyraad ayay yuhuudda duqeeyeen waxaana ku shahiidiyey saddex ruux oo shacab ah dadyow kale oo guriga ku sugnaana waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan deegaan ku yaala magaalada rafax ayay sidoo kale yuhuudda ka geysteen duqanay dad badan oo shacab ah ku shahiideen kuwo kaloo tirabelna ay ku dhaawacmeen sidoo kale guri ay degan yihiin dad badan oo barakacyaal ah oo isna ku yaala xerada almakhaazi ay yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiidiyey saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen koo iyo toban ruux oo kale dagaalka gardarada ah ee ka soconaya khaza ayaa wax uu galay labiyo toban bilood oo xidhiidh ah waxayna si isku mid ah yuhuudda u duqaynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha taqhriirka maalinlaha ee soo saarayso wasaaradda caafimaadka ee maamulka khaza ayaana muujinaya xasuuq afar iyo labaatan sacla ah oo ay geysanayaan ciidamada lagu carbiyey daadinta dhiigga abriyada ah tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza iyo kuwa dhaawacyada ayaana waxay marayaan wax ka badan boqol soddon iyo toddoba kun oo iskugu jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan sidoo kale waxaa jira tobannaan kun oo shuhada ah oo ku hoos xaniban burburka dhagaxaan toostooda warbixin ay qaramada midoobe soo saartay ayaana waxaa lagu sheegay in dhulka khaza ay ku jiraan wax ka badan afartan milyan oo tan oo qarxi ah kuwaasoo aan weli qarxin ciidanka yuhuudda siyaasiyiintooda iyo wasaaradooda ayaana waxay isku dardaarmeen inaan marnaba la joojinin dagaalka khaza lana sii wado gumaadka shacabka abriyada ah geesta kale deegaanka jubac oo ku yaala koonfurta magaalada jiniin ee daanta galbeed waxay ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta ku beegsadeen gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan saaynada yuhuudda waxaana halkaas lagu dilay tiro ka mida askartii gaadhiga saarnayd halkii ay dhaawacmin kuwo kaloo fara badan gaadhiga la beegsaday ayaana waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan oo dhan weliba ah xerada balaada ee dhacda bariga magaalada naabolis ee daanta galbeed ayaa waxaa ciidanka yuhuudda iyo kuwa muqaamadu ku dhex maray dagaal toosa oo aan waxba laysku reeban iyadoona yuhuudda halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare laxaad leh iska horimaadkan ayaan yuhuudda ku khasbay inay dib ugu laabtaan halkii ay markii hore ka soo duulaan tageen iyagoona jiidaya wixii askari dhaawac ahaa iyo kuwii goobta ku qorbaxay guutada alkhasaam oo ah garabka milatari ee muqaamada ayaana waxay sheegtay inay beegsadeen gaari mikraafa oo ay wateen ciidamada yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen magaalada khanyunis ee koonfurta jidda khaza waxaana halkaas lagu dilay tiro badan oo askarta yuhuudda ka mid ah halka lagu dhaawacay kuwo kale alkhasaam ayaana waxay sidoo kale sheegtay in gaarigan ay ku beegsatay gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada iyagu farsameeyeen waxay intaa ku dartay guutada in goobta weerarkani ka dhacay ku soo degatay diyaarad helikobtar ah waxayna halkaasi ka daabashay wixii askar ee goobta lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay taasi oo muujinaysa badnaashiyaha ciidanka yuhuuddii halkaasi lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay balse ay qarinayaan ciidanka yuhuudda iyo warbaahinadooda kana weji daboolanayaan khasaaraha rasmiga ee halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey sidoo kale waxay beegsadeen dagaalyahanada alkhasaam gaari cagaf cagaf ah oo ay wateen ciidamada yuhuudda waxaana gaarigan lala egtay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan wixii askaray gaariga saarna ayaan u qaybsamay wax dhintay oo wax dhaawacma subaxii hore maanta oo sabti ah waxay ciidanka yuhuudda xog ku galeen magaalada dulkaram ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin waxayna halkaas ciidanka yuhuudda ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo bani'aadamnimada ka baxsan sidoo kale waxay xog ku galeen yuhuudda xerada alfuur ee magaalada alkhaliil waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan weerar rasaaseenna oo ay yuhuudda ka geysteen isla xeradan ayaana waxay ku dileen dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan guryo badan oo xeradani ku yaala ayayna yuhuudda dumiyeen dadkii halkaasi ku sugnaayeyna u geysteen xadgudubyo kala duwan shacabka ku dhaqan xerada alfuur ee la kulmay xadgudubyadani kala duwan ayaana iskugu soo baxay xerada bannaankeeda iyagoo diidan xadgudubka joogtada ah ay yuhuudda ka geysanayaan xeradan iyo guud ahaan daanta galbeeda ugu dambeyntii yuhuudda ayaa ugu baaqday dadka degan dhismayaasha ku yaala duleedka koonfureed ee bayruud inay halkaasi ka guuraan waa berigii sabtida oo maanta ah ciidamada yuhuudda waxay ugu baaqeen dadka degan dhismayaasha ku yaala labada xaafadood ee duleedka koonfureed ee bayruud inay iskaga guuraan halkaasi iyagoona ku aandacoonaya inay u dhow yihiin danaha ururka shiicada ee xisbullah arrinkan ayaana yimid ka gadal markii afayeenka ciidamada milatariga yuhuudda oo uu qoraal ku soo daabacay barta uu ekis ku leeyahay saacaduun kadib degniin midda la mid ah ayaa loo diray dadka degan dhismayaasha ku yaala duleedka koonfureed ee bayruuda afayeenka milatariga ciidamada yuhuudda wuxuu ugu baaqay dadka degan dhowr dhismo oo ku yeela xaafadaha kale ah buruj albarjana iyo xaafadda xadeth ee duleedka koonfureed ee caasimadda lubnaan inay si deg deg ah uga guuraan oo ay uga fogaadaan musaafo aan ka yareen shan boqol oo kilomitir saacaduun kadib degniintan la mid ah ayaa loo diray dadka degan dhismayaal kale oo ku yaala duleedka koonfureed ee bayruuda afyeenka milatariga yuhuuddana wuxuu ugu baaqay dadka degan dhowr dhismo oo ku yaala xaafadaha kale ah buruj albarjanah iyo xadeth ee duleedka koonfureed ee caasimadda lubnaan inay si deg deg ah uga guuraan oo ay uga fogaadaan masaafo aan ka yareen shan boqol oo kilomitir horraantii fiidnimadii jimcaha ciidamada yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen dadka degan xaafadda laydankii ugu baaqay inay halkaasi ka guuraan ciidanka yuhuudda ayaana waxay wadaan barakicintii looga bartay sidaba ay khaze ka sameynayeen muddooyinkii lasoo dhaafay
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana amiirka himaarada islaamiga afghanistan ayaa kelimad muhiim ah waxa uu ka jeediyey shir ka dhacay gobolka qunduus ee dalka afghanistan tarjamada kelimadda waxaa soo jeedinaya muxsen xasan xaaji نن د دې وخت دی چې موږ اه، ټول خپل اليوم هو اليوم الذي لا بد أن نبذل فيه كل طاقتنا وجهدنا في خدمة الدين والناس ولا بد أن نتجنب إضاعة الوقت بالأمس كان المجاهدون يبذلون دماءهم واليوم أبذلوا عرق جبينكم بالأمس كان المجاهدون يضحون بحياتهم لأجل رفعة الإسلام والمسلمين واليوم أنتم ضحوا براحتكم ورفاهيتكم لأجل الدين بالأمس هم دافعوا عن الإسلام وعن أعراض المسلمين بدمائهم واليوم قوموا أنتم بواجبكم maanta waa maalin ay lama huraan tahay inaan dhammaan awooddeenna ku bixinno u adeegidda diinta iyo dadka waa inaan iska ilaalinnaa inaan wakhtiga dayacno shalay mujaahidiintu waxay bixiyeen dhiiggooda maantase waa inaad bixisaan dhididka shalay mujaahidiintu waxay hurayeen naftooda iyagoo doonaya sarakaca islaamka iyo muslimiinta idinkuna maanta waxaa la idinka rabaa inaad nafta hurtaan si ay diinta u sarrayso shalay waxay mujaahidiinta dhiiggooda ku difaacayeen cirdiga muslimiinta maantana idinka ayuu waajibka idin saaran yahay iskana ilaaliya inaad gaabis samaysaan faafiya cilmiga oo dadka waxbara waxaa waajib idinku ah inaad dadka bartaan khayrka iyo wixii adduunyadooda waxtar u leh oo aad tustaan sharta iyo wixii dhibaya waxaan wadnaa nidaam ballaaran iyo wax kabeddel aan ku samayno habka shaqada waxa aan u baahan nahayna waa in fursad wanaagsan la siiyo majaalka waxbarashada iyo tarbiyada jiilka soo socda aadna la iskugu howla in tarbiyo wanaagsan oo badqabta lagu barbaariyo carruurta shacabka reer afghanistan in dadaal lagu bixiyo majaalkaasi waa shaqada iyo jihaadka aad xilligan ku jirtaan marnaba ha moogaanina arrinta waxbarashada hana ka cajisina weliba si gaar ah dadka mas-uuliyiinta ah waajib dheeri ah ayaa saaran rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalem wuxuu sugi jiray oo itqaanin jiray dhammaan howlihiisa dadaal ballaaran ayuuna ku bixin jiray inuu ka guulgaaro dhammaan howlaha uu qabanayo heer uu allah isagoo nebigiisa ka hadlaaya yidhi حتى قال الله تبارك وتعالى عنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يجب الآن على المجاهدين أن يثبتوا ركائز النظام الشرعي وأهم شيء أن يبدأوا بالصلاة وجمع الزكاة mujaahidiintu waxaa waajib ku ah inay dhidibada u aasaan nidaamka islaamiga ah waxa ugu muhiimsan ee ay tahay inay ka bilaabaanna waa salaada iyo ururinta sakada sidaba uu ahaa wakhtigii uu noolaa rasuulka sala allahu calayhi wasalem cibaadaadkaasi aan sheegayno waxa ay hadda ku dhow yihiin in la ihmaaliyo in badan oo ka mid ah dadkana waxa uu islaamka agtooda ka noqday mid qariib ah waxaa kaloo arrin muhiim ah oo u cad sida qoraxda laakiin maanta dad badan agtooda la yaab ku ah waa arrinka faridda macruufka iyo reebidda munkarka waana mid ka mid ah waajibaadka saaran nidaamka islaamiga waxaa la rabaa in hannaankaasi loo adeegsado in lagu faafiyo akhlaaqda wanaagsan laguna hor istaago bidcada aadna loo kala saaro caadada iyo shareecada lana diida caado kasta oo ka hor imaanaysa shareecada islaamka oo shareecada islaamka la dhigaa maqaamka ay leedahay tan ayaana ah waajibaadka ugu weyn ee xilligan saaran mujaahidiinta gaaladu waxay dadaal badan ku bixiyeen siyaasadooda fircawniga ah waxayna ku guulaysteen inay iska hor keenaan dadka muslimiinta intaasi oo idilna waxay u samaynayaan inay iyagu u taliyaan dadka wayba sheegeen oo waxay yidhaahdeen qaybi oo xukun micnaheedu waxa uu yahay qaybi dadka oo khilaafaad ka dhex kici fitnana ka dhex abuur oo arrimahaasi ku mashquuli kadibna sidaad rabta u maamul ileen waa dad iskhilaafsan oo aanay marnaba suuragal ahayn inay midoobaan oo ay ka hor yimaadaan gaalada tani waa siyaasadooda qurunka ah waxayna u sameeyaan inay dadka iyagu u taliyaan oo keliya gaaladuna sideedaba inta badan waxay khilaafka ka dhex kiciyaan muslimiinta sidaad arkaysaan waxay kala qaybiyeen gaalada dadka muslimiinta ah iyagoo kala qaybiyey dowladaha ka jira caalamka islaamka muslimiintana iyaga ayaa dhexdooda loolamaya muslimiinta waxaan leeyahay maxaa keenaya inaad ku kadsoontaan dacaayadda gaalada oo aad laysaan muslimiinta kaalaya allaheennu waa mid keliya caqiidadeennuna waa mid diinteennuna waa mid qura oo ah islaamka nebigeenna iyo madhabkeennuna waa hal aabbahana dhalayna waa hal qof waxaan nahay ina aadam marka su'aashu waxay tahay maxaan isku khilaafeennaa iyadoo uu allahna siiyey qur'aan xalinaya dhammaan khilaafaadka noo dhexeeya oo uu ina siiyey shareeco daahiran allah wuxuu yidhi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلماذا الاختلاف وقد من الله علينا بالدين الكامل الذي كل ما فيه خير وصلاح maxaan isku khilaafaynaa iyadoo uu allah nagu mannaystay diin dhammaystiran oo laga helaayo wax waliba oo khayr ah haa way jirtaa inay faafeen caqaa'id caadaad iyo afkaar la sameeyey kuwaasina waa lama huraan inaan meesha ka saarno waa afkaar iyo caqaa'id aanan marnaba naga dhaadhici karin mana fududaysanayno sidii meesha looga saari lahaa waa inaan tallaabooyin dhab ah u qaadnaa arrinkaasi cudurdaar idiinma harin dadkiinna mas-uuliyiinta ah alla agtii iyo dadkana cudurdaar kama helaysaan dayacaadda iyo ihmaalka aad samaysaan su'aashu waxay tahayse sidee ayaan arrinkaasi u samaynaa tallaabo noocee ah ayaana u qaadnaa waa inaan adeegsannaa xikmad iyo waano wanaagsan iyo inaan wax fudeedinno mararka qaarna lagama maarmaayo ad adeeg xadidan munkaraadkuna waa waajib in mar waliba lala dagaalamo sinaba looma dhaafi karo arrintaas walaalayaal waxaan ku jirnaa imtixaan gaaladu waxay la yimaadeen burbur iyo baaba isku dayo ayayna weli wadaan oo ay faaxishada iyo ishaacaadka ku dhex faafinayaan dadka sidoo kale waxay wadaan isku dayo ay ku doonayaan inay nagu kala geeyaan oo ay khilaafaad nagu furaan siyaasaddaasi fircooniga ahna waxay leedahay taariikh annaguna waan garanaynaa maxaa yeelay allah ayaa noo sheegay wuxuuna yidhi إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ففرعون بعدما أصبح حاكما استكبر وحاول تفريق الناس fircawn markii uu talada qabtay wuu isla weynaaday wuxuuna isku dayey inuu dadka kala qaybiyo oo uu ka dhigo koox koox maka waxaa lagu xukumayey nidaam qabiil ka hor inta aanu imaanin xukunka islaamka qabiil kastana qabiilka kale ayuu weerari jiray markaas buu alle soo diray nidaam islaami ah oo ka hortaga nidaamkaasi qabaliga ah markii la helay nidaamka qur'aaniga ee shareecada islaamka ku dhaqma waxaa dhammaaday nidaamkii qabaliga wuxuuna noqday taariikh laga sheekeeyo hannaanka nidaamka qabiilkana waxa uu ku salaysan yahay siyaasadda fircoon iyo laakiin islaamka wuxuu la yimid hanaan dowlad oo aasaaskeedu yahay allah addeeca rasuulkiisana addeeca madaxdiinnana addeeca aasaaska nidaamka islaamiga ah waa mu'miniinta oo keliya ayaa walaalo ah tiirkiisuna waa in muslimiinta ay hal jasad yihiin oo kale waa dad midaysan oo aan dhexdooda wax khilaaf ah ku jirin ninka alla ka cabsadaa unbaana ugu sharaf badan kaasi waa halbeega kala fiicnaanta oo ah alla ka cabsiga oo ay soo hosgelayaan ammaanada iyo diinta gacaltooyada iyo cadaawadduba waxay marka noqotay mid ku dhisan diinta oo allah dartii ayaa wax loo jeclaanayaa allah dartii ayaana wax loo nacayaa tanina waa tilmaamaha ugu muhiimsan ee uu leeyahay qofka muslimka ah taasi oo ah inuu allah dartii wax u jeclaado allah dartiina wax u naco walahaasi iyo baraa'adaasna waa inay islaamka dartii ahaato أما العداء والولاء فيكون فقط لأجل دين الله الحب في الله والبغض في الله وهذه أهم صفات المؤمن أن يحب لله ويبغض لله وهذا الولاء والبراء لا يكون إلا لأجل الإسلام أو غدا إسلامي نظام وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي أمسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي